Guddoomiyaha Hay'adda Nadaafadda Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Jaamac ayaa si weyn u soo dhaweeyay ansixinta Sharciga Ilaalinta Xuquuqda Nadaafadda Qaranka kaas oo uu ansixiyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo oo dhowaan la horgeyn doono Madaxweynaha qaranka si uu dhankiisa u saxiixo Guddoomiyaha Hay'adda Nadaafadda Qaranka Soomaaliyeed Maxamed Jaamac ayaa sheegay in guul weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay tahay ansixinta sharcigaas isagoo carabka ku adkeeyay in xuquuq badan oo ka maqnay dadka baahiyaha gaarka ah qaba uu siin doono sharcigaasi sidoo kalena waxa uu mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay ansixinta sharcigaasi waxaa maanta guul weyn u ah qaranka soomaaliyeed ma aha naafadoo keliya laakiin qof kastoo naafa qof kastoo soomaali ah oo muwaadina waxaa maanta guul u ah in la ansixiyey oo aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ansixiyeen sharciga ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed oo markii ugu horraysay dalkeennu uu yeesho insha allahu mar dhow markii madaxweynuhu saxeexo uu noqonayo sharci marka sharcigan oo ay ku qoran tahay xuquuq fara badan oo runtii aanu lahayn qofka naafadaa wixii hadda ka horreeyey waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo guddiga xuquuqul insaanka ee aqalka sare oo ay guddoomiye ka tahay naciimo xasan xaaji oo runtii shaqo fiican soo qabtay sharciga tafatir badan ku sameeyey qodobo wax ka beddelay qodobona wax ku kordhiyey iyagoo xoojinaya qodobada u baahnaa in si gaara loo xoojiyo marka maanta runtii guul weyn bay noo tahay qof kastoo naafaa iyo qof aan naafa ahaynba ummadda soomaaliyeed maanta guul bay u tahay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka oo soo qabatay shaqo wanaagsan oo ka soo shaqaysay dhowr sanoo lasoo dhaafay ayay soo socotay broseeska shaqada laga qabanaya sharcigan wasaaradda la'aanteedna ma hirgaleen marka maanta guul bay noo tahay